Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ah ayaa ka hadlay xaaladda abaarta ka jirta deegaanada Galmudug isagoo si gaar ah uga diiriyey saameynta ay ku yeelatay dadka iyo dunyada madaxweynaha ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka dowladda federaalka ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed in ay u istaagaan gurmud deg deg ah si loo badbaadiyo dadka ay abaartu saamaysay sida haddaba la xusay ama doodda shirka ka mid ahayd wax badan baa isbeddel ku yimaadeen si gaar ah hadda caalamka iyo qaabka u shaqaynayay waxaa ku imaanaya isbeddel hay-adihii iyo deeqihii caalamka ka imaan jiray isbeddel ayaa ka imaanaya maanta waxaa lagu jiraa oo guud ahaan soomaaliya ku jirtaa xilli oo xilli abaareed ah gaar ahaanna galmudug saamayn bay ku leedahay abaartu waxay ka mid tahay galmudug meelaha hadda sahmada ama xogtii la aruurshay lagu ogaaday saamaynta weyn ay ku leedahay abaaru ku leeyihiin marka hore halkan waxaan ka diraynaa runtii baaq aan leenahay dhammaan hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaashaba waxaan ugu baaqaynaa in ay si gaar ah guud ahaan abaarta isaga xil saaraan gaar ahaanna galmudug meelaha ugu daran maadaama ay ka mid tahay in si gaara loogu soo loogu gurmado loogu dadaalo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay ahaan reer galmudug sidaan hore u sheegay isbeddel ayaa ka jira caalamka taasna waa inay timaaddo markay saasoo kale timaaddo oo deeqihii ama istaagaan ama ay isbeddel ku yimaado waa in isku tashi bulshadeenna ka yimaado oo aan lagu tiirsanaan ama aan la sugin ama aysan nolosheeda qaybo ka midiyo ku xirmin deeq caalamka laga helo ama meel kale laga sugo ilaahayna aan tala saaranno ilaahayna aan barinno abaaraha iyo dhibka inuu naga qaado aanan isku tashanno isku tashi waxa weeyaan waxaa ka mida inaad si saxa shaqo wax soo saar wax beerasho in lagu dhaqaaqo in la bixiyo ama dadku su isu kaasho lahaa la bixiyo canshuuraha ama iskaashiga bulshada waxyaabihii loogu qaba lahaa oo lagu shaqayn lahaa xaalad abaaro oo aad u daran ah ayaa laga soo sheegayaa deegaanada miiga ee galmudug waxayna bulshada wajahayaan xaalado cunto yari iyo biyo la-aan baahsan